kulankiina maanta muxuu ahaa magaciina waxaa layaa maxfuuda xaaji cabdullaahi m c cade masaajida ward kulankayn maanta wuxuu ahay waxaa laga hadlaya arrimahanayto ee, hay-adda cuntada ee, I mean daawada ay keeni ee, plan banadka iyo uujiga iyo waxaan la gadgadaa inaan ciribtirno waayo oo balambanadka daawo ahaana loo isticmaalaa ilmaha oo oo tabarta yar ayaa la siiyaa wejiga iyo balambanad nafaq ahaan ayaa loo siiyaa laakiin cun ahaan looguma tiragelin dadka nasxun bay u qaateen dukaamaha lagu gadaa qof caafimaad qabo oo jirkiis fiican yahay ayaa cuna dhib badan bay keeni balambanad kanayto iyo ujiga in dadweynaha iska dhaafaan waa waxaan suuqa aan lagu gadin hay-adda samafal- samafalka oo dadka u keentay cunada eh, daawada nato aada iyo aad bay ayay uga hadashay in arrima eh, daawo eh, eh, balambanadkan ay u jigaan suuqa lagu gadin oo ilmaha la siiyo ay ugu taragashay laakiin dadweynaha waxay ka dhigteen becshara becsharadaas oo aada iyo aad dadkaas seegto hay-adaas zaaid u dhibtay annagana wayna dhibtay ilaas waxaa nafaqa eh, aan loo- aan loogu talagelay ma ogii ma aha cunta dadweynaha waxaan aan- aan u sheegaya inay iska dhaafaan arrintan ayto balambanad qof weyn oo caafimaad qabo jirkiisa uu dhisan yahay oo cuna Eh, ilmaha ha loo daayo oo tabartir ilmahana miisaan baa la saari miisaankooda marka la ogaada la siina cunug walbana liskama siina marka iyadoo saas ay tahay dadweynahana ay iska cunayeen dukaan baa laga gadan waa liska cunaa dhib weyna idin keeni laidinkuma tiragelin dadka caafimaad qabo jirkiis u fiican yahay ha liska dhaaf arrintaas Ah, maamoodinka waxaan u faraa eh, fariin ina balambanadkani uu jid kuwa la soo siiya oo ilmahooda ay tabaryar yihiin inay ilmaha siiyaan inay gadaan oy suuqa geeyaan kuma jirto inay iska dhaafaan ayaan rabaa